halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hereerka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood naga dhagaysanaysaan barta aan internet ku leenahay ee v o a somaly dot com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii saddex iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa sii wada jiro u daadiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen
qodobada aan idiin hayno idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid a niman hubaysan oo weeraray xarunta dhexe ee booliska ee magaalada dallas ee gobolka taxas ee dalkan maraykanka koox dhallinyaro ah oo magaalada gaarisa ka bilaabay socod ay ugu magacdareen socodka rajada oo ku tegi doona magaalada mandheera madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inaannu jirin isku shaandhayn lagu samaynayo golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya wasiirkii cadaaladda maamulka puntland oo iska casilay xilkuu hayey kadib markii sida uu sheegay xilkiisa ay isku qabsadeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynihi iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa rashabalkii samayn lahaayo toddoba casho waxaa loo xanibaya wasiirka cadaaladda laysku haya ha baxo iyo ha joogo anigoo layma dooran wasiir oo magacaabo baan haysa heerka inay gaadhsiiyaan makaankayga waxaan u qabaa inaanan sidaas nin laysku qabsado aan ahayn muddo kamuronkeyga waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hay-adaha dhinaca shaqaalaha u qaabilsan dowladda maraykanka ayaa u muuqda inay dhibanayaal u yihiin weerar kale oo dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday koox kombyuutarada u dhacda oo xidhiidh la leh dalka shiinaha ayaa la aaminsan yahay in ay mas-uul ka yihiin labada weerar ee dhinaca internetka ee lagu soo qaaday dalkan maraykanka inkastoo xukuumadda shiinuhu ay iska fogaysay eedahan weerarka labaad oo lagu soo qaaday xafiiska maamulka shaqaalaha ee loo yaqaano o p m ayaa kooxda weerarka geysatay waxay jabsadeen macluumaad aad u xasaasi ah oo ku saabsan macluumaadka shaqaalaha ee ay soo baadheen soona gudbiyeen laamaha sirdoonka iyo militariga maraykanka sida c i a iyo n s a xogaha shakhsiyadeed ee loo baahan yahay in la helo marka la doonayo in qofka shaqaalaha ah la baadho ayaa ah macluumaad ballaadhan oo ay ku jiraan xaaladiisa caafimaad isticmaalkiisa maandooriyaasha iyo in hore loo xidhay iyo in kale sidoo kalena waxaa jira macluumaadka shaqaalaha laga ururiyo cidda uu xidhiidhka la leeyahay eheladiisa debadda ku nool taas oo halis gelin karta shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha sirdoonka maraykanka dowladda cumaan ayaa maantoo sabtii ogolaatay in dalkeeda la keeno lix maxbuus oo u dhashay dalka yemen oo ku jiray xabsiga militariga ee maraykanka ee gontana bay ee ku yaala dalka kuuba lixda nin oo maanta la keenay dalka cumaan ayaa halkaasi ka helay dibudejin iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay sheegtay inay tallaabadaasi uga mahadcelinayso dowladda cumaan oo si bini'aadanimo ku jirta u aqbashay in raggaasi ay la wareegto sii daynta lixda nin ee yemaniyiinta oo muddo dheer ku jiray xabsiga gontanama bay ayaa qayb ka ah kadib markii caalamku uu si weyn u dhaleeceeyey dadka lagu haya xabsigaasi oo aan maxkamad la horkeenin islamarkaana aan eedeymahooda lagu eedayn ama sannado fara badan halkaasi lagu hayo madaxweyne barack obama ayaa horey wacad ugu maray inuu xiri doono xabsigaasi xilligii markii ugu horreysay u baratamayey xilka madaxweynenimada balse xubnaha golaha sharci dejinta iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa hor istaagay rabitaankiisi ahaa in la xidho xabsiga gontanama bay ee ku yaala dalkaasi kuuba aqalka koongareeska maraykanka ayaa ka codeeyey hindise ganacsi hase ahaatee madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in guuldarrada aqalka wakiilada maraykanka ee ku aadan meelmarinta halbeega ka caawinaya dadka maraykanka ah ee uu saameynta ku yeeshay heshiisyada ganacsi ee dunida in ay si toosa u dhaawacayso ilaa boqol kun oo shaqaale ah iyo bulshooyinkooda madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo jeedinayay khudbadiisa toddobaadlaha ah ayaa yidhi aniga oo eegaya danta shaqaalaha iyo weliba qoyskooda waxaan ugu baaqayaa madaxweyne buu yidhi xubnaha ka tirsan aqalka koongareeska ee ka codeeya hanaanka kaalmada isu dheelitirka ganacsiga in ay dub eegaan go-aankooda islamarkaana garab istaagaan shaqaalahaas
khubro caafimaad oo ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in dalka kuuriyada koonfur laga helay calaamadaha cudurle dhibaatooyinka dhanka neefsiga oo dhowaan ka dilaacay dalkaasi iyadoo la filayo in sidoo kale la arki doono kiisas fara badan oo cudurkaasi ku saabsan si kastaba ahaatee hay-adaha caafimaadka adduunka ee w h o iyo mas-uuliyiinta caafimaadka dalka koonfur kuuriya ayaa sheegay inay baarayaan cudurkaasi
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laantaafka soomaaliga ee v o a warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda goordhow marka horese aan ku horeyno texas xarunta dhexe ee booliska ee magaalada dallas ee gobolka texas ayaa xalay saqdiin dhexe waxa uu weeraray niman hubaysan oo rasaas ku furay ciidanka booliska ilaa hadda si rasmi ah uma cadda sababta nimankan ay xarunta booliska u weerareen hase yeeshee boolisku waxay sheegeen inaan cidina wax ku noqon weerarkan warbixintan waxaa inoo haya cabdiraxmaan fure oo stuudiyaha ila jooga rasaastan ayaa maanta sabtiya la sheegay in laga soo riday bas yar oo leh qaabka gawaarida gaashaaman kaasoo weerar ku qaaday xarunta dhexe booliska magaalada dallas ee gobolka texas booliska magaalada dallas ayaa sidoo kale sheegay in bannaanka dhismaha xarunta dhexe booliska laga helay aalad ah nooca walhaha qarxa madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa iyo hadda aysan caddayn ujeeddada rasmigaee ka dambaysa weerarkaasi iyadoo boolisku uu markii dambe ku guulaystay inuu mashiin u adeegsado in la qarxiyo waxyaabaha walhaha qarxa ee bannaanka xaruntaasi la dhigay david brown ayaa sheegay in dad goobjoogayaala ay sheegeen in ku dhowaad afar nin oo la tuhunsan yahay ay weerarkaasi ku lagu leeyihiin iyadoo weerarkaasi u dhacay labiyo tobankii iyo barkii saqdii dhexe ee xilliga gobolka texas ma jirto wax dhaawaca oo ka soo gaaray booliska ku sugnaa saldhigga la weeraray balse qof la tuhunsan yahay oo booliska la hadlay xilligii weerarku dhacay ayaa sheegay in waxyeelo la gaarsiiyey david brown ayaa sheegay in markii uu boolisku ka jawaab bixiyey weerarka lagu soo qaaday ee rasaasta la weydaarsaday in baskii yaraa ay wateen raggii weerarka soo qaaday uu ku dhacay gawaari kale iyadoo mid ka mida ragga la tuhunsan yahay uu rasaas bilaabay kadibna baska uu baxsaday iyadoo booliskuna uu baskaasi eryaday baskaas ayaa markii dambe istaagay maqaayad yar oo cuntada laga iibsado oo ku taala magaalada haj chines oo toban mayl ama lix iyo toban kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada dallas halkaasoo mar kale raggaasi iyo boolisku ay rasaas isku weydaarsadeen madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa sidoo kale sheegay in markiiba la bilaabay waanwaan kadib markii uu la soo xiriiray mid ka mida ragga la tuhunsan yahay oo baska ku dhex jira kaasoo isagu isku sheegay in la yidhaahdo james balwer david brown ayaa sheegay inaysan weli caddayn aqoonsiga ninkaasi balse sheegay in boolisku horey saddex dhacdo oo noocan oo kale uga jawaab bixiyey kuwaasoo ka dhacay gudaha magaalada oo uu ku lug lahaa nin leh isla magacan david brown ayaa sidoo kale sheegay in ninka la tuunsan yahay uu booliska u sheegay inay haystaan cunugiisa oo ay ku soo eedeeyeen argagixiso isagoo sheegay ninkaasi uu ku hanjabay inuu booliska qarxin doono waxaa bannaanka hore ee xarunta dhexe booliska magaalada dallas sidoo kale laga helay afar jawaan ama juuni oo wixii ku jiray dhulka lagu firdhiyey iyadoo ku jira mid ay ku jiraan walhaha qarxa iyadoo madaxa booliska ee magaalada dallas david brownna uu sheegay in mid ka mida jawaanadaasi uu yahay kii la qarxiyey booliska ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabo isku xiran oo laga shikisan yahay lagu arkay mid ka mida baabuurta waaweyn ee booliska hoostiisa gudaha xarunta dhexe ee booliska ee magaalada dallas iyadoo sidoo kalena uu jiro mid kale oo la dhigay meesha qashinka ama xashiishka lagu shubo ee saldhig boolis oo kale oo ku yaala magaalada dallas david brown madaxa booliska magaalada dallas ayaa sidoo kale sheegay in laga saaray dhammaan dadkii deganaa deegaanada u dhow xaruntaasi
warbixintaas waxaa inoo soo koobayay wariyaha v o a cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay markabsidii qaxoonti ka badan laba kun iyo boqol qof oo ka soo cararay dagaalada dalka yeman ayaa saa ka soo gaaray dekedda magaalada boosaaso ee maamulka puntland qaxoontigan ayaa waxaa ku jira caruur dumar iyo dad waayeela warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
soo dhowaynta dadkan ayaa waxaa ka mid ahaa hadallo qiiro xambaarsan oo codbaahiyaha laga maqlayey waxaa goobta ku diyaarsanaa madaxda gobolka guddiga arrimaha qaxootiga ganacsato iyo xubno ka socda hay-adaha caalamiga ah oo ay hogaaminaysay hay-adda socdaalka adduunka ee i o m waxaa afaafka hore ee halka uu markabku ku soo xirtay taagnaa gaadiid sidax cunto biyo daawo iyo kuwo loogu talagalay inay xerada lagu nasiyo ay geeyaan dadka saaran markabka iyo doonyaha qunsulka soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yemen axmed cabdi xasan ayaa ugu horeyn markabka ka soo degay isaga oo dhabta ku sida wiil yar oo muddo asbuuc ka yar jiray iyo hooyadii dhashay oo ay garbaha hayeen ciidamada ammaanka dekadda magaalada boosaaso oo qayb weyn ka qaatay soo dejinta dadka tabarta daran waxaa v o a u suurto gashay in qunsulku uu si kooban uga waramo xaaladda dadka iyo dareenkiisa ku aadan imaanshaha puntland aad baan runtii ugu mahad celinaynaa madaxda gobolka iyo tujaarta gobolka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasan dadka puntland oo runtii si fiican noo soo dhoweeyey markabkan dhowr kun baan wadnaa oddada oo isugu jira dad maataa iyo carruur waxaan codsanaynaa in dadkaas sida ugu dhaqsaha badan gobollada u baahnaa in loo gaarsiiyo waana rajayna waan naga ballan qaaday gabadhaan ma waxay ku soo dhalatay markabka gabadhaan waxaan ugu tagnay meeshii ay ku dhashay maalin ka hor ayadoo dhashay baan anagu gaarnay magaalada boos aan makolle aan gaarnay meeshii ay u dhashay baan ka soo qaadnay markabkaan soo saarnay waa garanaysaa hooyo umula oo markab la soo saaray oo laba beri saddex beri bad saarnayd soo saarnayd waad garanaysaa runtii duruufteeda aad baan uga mahad celinaya guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha culammada oo runtii ballan qaaday inay xanaanaynaan gabadhaas ilaa ay gaarsiin doonaan gobolkii ay ka timid
gaadiidka caafimaadka ee ambalaaska loo yaqaan ayaa goobta ka qaaday afartan iyo toddoba qof oo xanuunsan oo ay ka mid yihiin dumar ku umulay muddadii ay ku sugnaayeen dekedda magaalada mukulla iyo kuwo ay fooshu ku qabsatay gudaha dekedda magaalada boosaaso waa tan hooyo ka mid ah oo v o a uga warantay xaaladdeeda caafimaad iyo tan ilmaha yar caaisha nuur xaaji wiilaan dhalay sabar markaasoo raacaanoo sabdiyaan meesha liigeeyey axadiyaan dhalay hal beri anoo dhalanaa lay soo wada waa gartay bal ka waran caafimaadkaaga iyo caafimaadka cunugaaga walaa cunugsaanoo naqday anigana waa iska xanuunsanahay hadtaa mataaknaa kir wadnaa gabdha kale umula gabdho way saaran yihiin oo umala eelaa isku meel ma ahaynaan meel kalaa ku mukullaa ku dhashay cunuga soo maaha aa mukalaan ku dhalay ka timi marka hore waxaan ka imaaday cadan guddoomiyaha gobolka bari dictor yuusuf maxamed wacays dhado ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta lagu nasiyo dadkan ee ku taalla magaalada boosaaso waxa uu v o a u sharaxay tirada dadka maanta timi iyo tirada guud ahaan puntland soo gaartay ilaa kowdii abriil qowmiyadaha ay u kala dhasheen waxaa kale oo uu sharaxaad ka bixiyey tirada puntland gudaheeda ku nagaatay iyo kuwa gobollada kale loo safriyey
tiradii ugu badnayd oo mar wada timaaddo waxa weeye oo todobaaankii bishii sanaad yimi tiradii ku xigtana maantay timi oo waa iyo shan qof tirada guud puntland awal hore u soo gaadhay waxa weeye tiro gaaraysa ilaa iyo lixiyo toban kun bay muxuaha tiradaasu ahayd haddii aan tiradaas sii kala qaadqaado waxaa muxuu ahayde yemaniyiin asal ah shan boqol iyo siddeetan bay ahaayeen oo yemaniyiin ah lixdan iyo toddoba qoys magaalada boosaasoy weli ku sugan yihiin saddex iyo labaatan waxaan u raray garoowe sagaal iyo soddonna waxaan u raray gaalkacyo laba boqol laba boqol iyo dhowr iyo toban ayaa waxay qardho hadda ku sugan tiradaa guud oo aan soo sheegay waxaa kaloo ku jiray soomaali yemaniyiin lix qof oo jabuutiyaanah toddoba qof oo kenyaanah konton iyo sagaal etoobiyaanah hal qof oo aireland dalkaa u dhashay micnihii tirakoob marka boqoli loo eego soddon iyo saddex boqolkiiba gudaha puntland bay dadkaasi yeman ka yimi ay galeen lix boqolkiiba waxa weeye waqooyi galbeed bay aadeen kow iyo lixdanna koonfurta soomaaliya aanu u dhoofinay oo u raray
culayska noocaasa see u dareensantihiin wallaahi culayskaa waa dareensannahay inkasta oo muxuu ahaydee dee culaysku mar midna qabsada uu yahay oo aanu rabno inaannu xallilo si kastaba aanu ku xallile waxaa weeye kaamkan halkan sagaal boqol baa loogu talagalay iminkana waad aragta faadon laba kun iyo shan iyo toban qof baa maanta muxuu ahaydee ka soo degay taas waa mid culayska dhan kalena waa naga saameeyey waxa uu nooga saameeyey masalan khayr allaas iyo nin ganacsada ayaa markab ku deeqay culamaauddiinka muxuu ahaydey xamar ayuu u keenay dabadeedna markabkii waa dhoofay ganacsadaa waa mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo ganacsatada muxuu ahaydey qaxootiga wuxuu urunaya waxaan leenahay de markabki yimi dadki keen waxaweye wixii dhaqaalaana waxa weeye ka qayb qaata oo muxuu ahayde qaxootiga halkan usoo dira tiro badan oo ka mid ah dadkii saaraa markabka ayaa maantay waxa ay si toosa u tageen xirada dadka lagu nasiyo ee ku taalla magaalada boosaaso taasoo iminka ay ka socdaan gurmad degdeg ah oo ay wadaan shacabka hay-adaha iyo dowladda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maanta koox dhallinyaro ah waxay ka bilaabeen socod nabadeed oo ay ku tegayaan magaalada mandheera oo in ka badan toddoba boqol oo kilomitir u jirta gaarisa dhallinyaradan ayaa socodkan ugu magacdaray socodka rajada waxayna doonayaan in ay ku muujiyaan in gobolka waqooyi bari uu nabad yahay dadkii ka shaqayn jirayna ay dib ugu soo noqon karaan haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraysay saalax cabdi sheekh oo ka mid ah dadka soo agaasimay socodka rajada islamarkaana ka mid ahaa anaga socodka waan ka bilaabnay gaaraysa waxaana ku soconaa mandheera marka maxaa u socotaan hadafkaa u socotaan muxuu yahay
hadafka u soconnaa sida lagu magacaabay socdaalka waxaa socdaalka rajada waxaan rabnaa inaan tusno dhulka ama gobolka la yidhahda waqooyi bari dalka kenya inaad gobol oo lagu nool yahay dadka meel hel guri ay heen haye waxaa qalabka kaloo leena waxaa waaye inaan soomaalida oo waqooyi bari ku nool inaan u sheegno in looga baahan yahay in sakamane ama askari ama ama ama macalima ama gabanaya wax kale in ay kusoo noqdaan gobolka waqooyi bari oo ay ka shaqeeyaan oo ka ganacsadaan oo ay soo degaan marka iyaa ka qayb qaadanaya dad intee leeg dad badan laga soo baxay gaaraysa laakiin ilaa kow iyo toban kilomitr aan la socday ilaa boqol qof laakiin hadda waxaa ka qayb galaya socodka toddoba qof sahayda ama sidee baad u sidataan sahayda muddo wakti dheer weeye sahayda gaari baan ku wadanaa gaari aan nala socdo oo waqti oo meel dheer nagu sugaaya marka markaan socono oo meel nagu sugaaya oo biyaha iyo cuntada noo wada gaari oo red cross baan nala socdaa
waan gartay marka waktiga aad ku qiyaastay inuu qaadanaya safarkiinu
adiga waxaa labaatan iyo shan beri ilaa labaatan iyo shan beri ilaa labaatan beri meelahaas ma baan ku qiyaastay laakiin waan iska badan karaa waan iska yaraan karaa
kaasi wuxuu ahaa saalax cabdi sheekh oo ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya socod loogu magacdaray socodka rajada oo ay dhalinyaro is-abaabushay kaga baxeen magaalada gaarisa iyagoo ku sii jeeda magaalada mandheera khadka telefoonka ayuuna iigu warramayay
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si wada jiro daadihinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ismaaciil xuseen farjar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay shir jiraayadu ku qabtay magaalada muqdisho sheegay inaysan jiri doonin isku shaandhayn lagu samayn doono xubnaha golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya balse wuxuu sheegay in xilka laga qaadi doono wasiirkii shaqadiisa ka soo bixi waaya warbixin ku saabsan shirka jaraayada madaxweynaha waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada la xidhiira maamulo samaynta gobollada dalka kuwaasoo uu sheegay in heerkii ugu wanaagsanaa ay iminka taagan yihiin waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii ay maamul goboleedyadu u hirgeli lahaayeen maamulada kumeel gaarkaa dalka way ka samaysmeen way ka hana qaadeen kuwo kale hadday socdaanay samaysmayaan kuwo kale waa la bilaabayaa dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaanoo ma dhammaystirmin waa socdaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa un u soo jeedinayaan ku badan xitaa hal mid adduunyada maanta ma aha haddii maanta wax khaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan wax inaanu boqolkiiba boqol wax saxa inaan helno iyo inaan meesha aan joogno aan joogno waxbaa u dhexeeya wax dhashay oo korayaa u dhexeeya maamaadii beri dhaweyta aan eriyaan rabaa markan inaan kuxiyo oon ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiyaa maamul samaynta socotaa waa sidaas war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabna hanoo qabteeno laakiin yaanan waxaynan shakiga iyo kala cabsida aan yarayn cid cid ka xoog badan iyo cid cid oo xukumaysa iyo cid cid waxay samaysa ma jirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id ku sheegay in muddooyinkan ay soo bateen hadallo lagu qalqalgelinayo hay-adaha dowladda ee ku aadan in isku shaandhayn la samayn doono taasoo ku tilmaamay inay tahay arrin wax kama jiraan ah waxaana uu dhinaca kale u jeediyey dadka arrimahaasi ku mashquulsan inay ka waantoobaan baryahan waxaa badatay in la khalkhalgeliyo hay-adaha dowladda rashafalaa jiro muxuu ahaay xukuumadda waa la kala dirayaa madaxweynuhu baarlamaanku kala dirayaa wa yani waxaasoo dhan waa un moogtahay waa dhib un yaa laga hadlaya xukuumad la kala diro waa dhib baarlamaan muxuu ahaay waa la joojinaya laleeyahay waa dhib madaxweyne waa la casilaya laleeyahay waa dhib yani dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo oo mas-uuliyiintii ay mashquulaan oo shacabkii uu mashquulo oo cid walba ay ku mashquulto waxaas balaayadan geesaha le soo socto lagu mashquulo ma jirtaan rabaa inaan idaado rishafal la samaynayahay ma jiro shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sidii loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rishafal ma jiro laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa meesha waa laga wareejina wasiir kaleo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena wasiir dowlihii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jiraan arrinta ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandaydow leeyahay waktiyu leeyahay waktigiisiyu gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadoo ku jira intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan ha la kala dira meelu ku jiraaha ma jirto sharciyanna uma jirto siyaasiyanna uma jirto xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday go-aanka baarlamanka federaalka uu ku laalay sharci ahaanshaha baarlamanka jubbaland waxaana uu qeexay in arrintaasi ay wax kaqabashadeedu iminka meel wanaagsan marayso islamarkaana ay si wadajira indhaha ugu hayaan isaga xukuumadda iyo baarlamanka federaalka intaba waxaa jirta baryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid jubba iyo dowlad goboleedka jubba ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badanee arrintaa ka samaysay prime ministerka ayaa kismaayo tegey waa u ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xaliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo tabanay ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabno tabashada dadweynaha waa la waa waa waa la aadaya waa laga shaqaynaya waa la waxaynaya waxaana sidaas diyaar u ah xukuumadyaa diyaar u ah waxaa diyaar u ah maamulka jubbaland diyaar u ah baarlamaanka federaalka laftiisaa diyaar u ah anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xalino oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanasul lagu sameeyo lagu xaliyo waana la xalinayaa wayna socotaa hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsan yahay xukuumaddaa ku mashquulsan baarlamaanka ku mashquulsan maamulka maxaan ku ihahda ay ka jiraan jubba ayaa ku mashquulsan waa arrin lagu wada mashquulsan yahay maamulada kalena waan la wada hadalnay ayaguna dhinacooda in la dejiyo arrintaas tabashada dadkana la waxeeyo horeyna aan usii soconno oo wixii baarlamaanku qaban lahaan hore ugu sii socdo wixii maamulka jubba qaban lahaan oo hore ugu sii socdaan rabnaa marna ma doonayna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meesha ka dhia kalsoonidaas ha la qabo waanay xalismaysaa arrintaas xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal haatanna puntland wasiirka cadaaladda puntland ismaaciil maxamed warsame ayaa iska casilay xilkii uu hayey isaga oo sabab uga dhigay kadib markii sida uu sheegay xilkiisa ay isku qabsadeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland taasoo hakad ku keentay isku shaandhayn la filayay in lagu sameeyo xubnaha wasiirada maamulka puntland ismaaciil maxamed wuxuu sidoo kale sheegay in uu xumaa xidhiidhka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha puntland warbixintan ayaa waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o a nuux muuse burjeeb
wasiirka cadaaladda puntland ismaaciil maxamed warsame oo saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa sheegay inuu banneeyo booska kadib sababo badan oo uu sheegay inay munaasab noqotay inuu banneeyo maxaa ka cusbaa wiigga magaalada garowe iyo puntland wararkeeda maxaa ka cusbaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa reshabalkii samayn lahaayo toddoba casho waxaa loo loo xanibaya wasiirka cadaaladda laysku haya ha baxo iyo ha joogo anigoo layma dooran wasiir oo magacaabi baan haysa heerka in lay gaadhsiiyana ama dadku ay sheekada ku sheekaystaan nin waxaan hay iskala miskiinsano arrintaa makaankayga waxaan u qabaa inaan sidaas nin laysku qabsado aan ahayn midda ka muran geliya walow markii aan soo gelayaba maalin dhan oo ahay siddeed iyo labaatankii bishii january ilaa siddeed iyo ilaa afartii galabnimo aniga laysku kaya haystay oo madaxweynuhu lahaa golahu gelaya madaxweyne ku-xeenkuu lahaa golaha ka mid noqon maayo maantana madaxweynuhu leeyahay ismaaciil waa u bogi waayo golaha kasii mid ahaan maayo madaxweyne ku-xeenkuu leeyahay ismaaciil waa kii shalay arrintaasna murankaa inaan xal u sameeyo dee waxaanahay siyaasi dhalinyaro ah wadankana rajo ka qaba inaan taana xal ka sameeyo oo aan idhaahdo rishafalkii baarlamankii berri oo axada maha isniinta la furayaa haddii aan anigu culays oo liiskii diyaarsan yahay hala saxeexo isniinta qudhayda waa kasoo qaybgelaya furitaanka baarlamanke anoo muwaadin aho wasiiru saabiq siyaasi ah iyadana waa arrintaa darteedna waan u fududeeyey arrintaas saasaan u fududeeyey
wasiirka cadaaladda puntland ayaa sheegay inuu xumaa xidhiirka wada shaqeyn ee isaga iyo madaxweynaha islamarkaana ilaa muddadaas uusan helin wax xuquuq ah taasina ay ugu wacneyd sida uu tilmaamay cadaalad falid uu ka dalbaday madaxda sare ee dalka in dadka ay xuquuqdooda helaan
waxaa jiray sideedii biloodoo lasoo dhaafay madaxweynaha xiriirka iyaga shaqada ma wanaagsaneyn sababto waxay ahayd ee arrin shaqada la xiriirta ee waad xusuusataan ama kulligiin waad joogteen fadhigii baarlamanka karfadhigii hore ee waxaan sheegay dhibaato naga haysata wada shaqayn la-aaneed ee ciidanka asluubta oo ay ahayd bayloo inuu wasaaradda la shaqeeyo wada shaqayn la-aantaasna muddaan ku noqnoqonayay golaha wasiirada anagoo fadhinana waa aad baan uga sheegay oo markhaatiyaasheedii waa joogaan madaxweynahan in badan baanu ka doodnay inuu inuu yidhaahdo anigu hoos taga anaa xukumana madaxweyne waa kasoo bixi weyday inuu yidhaahdo wasiirkaaga la shaqeyna waa kasoo bixi weyday mucallaq wey ilaa haddana waxaa dhibanta ciidankii asluubtana sidiisiba taliyahoodii hoos taga aniguna saasaanu ku kala maqannahay waa arrimaha ka mid a markaa maaciil waa ninkii raaniyaho madaragtay lama shaqayn karo arrimahaas intaasay u soconayeen laakiin waxaan damcayba inaan soo afjaro maaragtay khilaafka aanan noqonin ninka xalka keena aanan noqonin khilaafkeena
iscasilaada wasiirka cadaaladda puntland ayaa kusoo aadeysa xili la filayo in wasiiro badan ay baneeyaan boosaskoodii kuwo kaloo cusubna ay kusoo biiraan xukuumadda cusub ee la filayo in dhowaan madaxweynaha puntland uu ku dhawaaqo dad badan ayaa aaminsan in iscasilaada wasiirka cadaaladda ay ku timid kadib markii ay u muuqatay inuusan dib ugu soo noqonayn golaha xukuumadda ee soo socota nuux muuse birjeeb v o a garowe
waad tahay dhegaystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan cashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waata ibraahino mararka qaar af soomaaliga cusub ee soo kordhay af kalaba kuma aqaana hadda afka cusub ee soo kordha maahee markaad adiga iscajabiso oo adigoon lagu soo ammaanin aad is ammaanto af soomaaliga cusub waxaa lagu yidhaahdaa bacad isku xirtay haddaad adiga iscajabin ood is ammaanayaa ammaan ka sugaysaa marka marka bacad isku xirtay yidhahdaan dhallinyarada marka laakiin afkii hore maxaa lagu dhihi jiray qofka sidaasoo kalea isaga uun aan dadkaba ka sugin in maaragtay wixii uu qabtay ama waxa uu sameynayo xumaantooda iyo wanaagooda inay dadka kala sheegaan aan ka sugina isaga isku tilmaamay inuu wax wanaagsan sameynaya maxaa af soomaaliga hore lagu dhihi jiray waa isu bogey
hawad iska heshay waa tahay barnaamijka xiisaha leh markaa tiri waxay kusoo dhacda xiisaha ibraahim isaga ledherigiibuu dul fadhiyaa dadku inuu xiise leeyahay ma u arkaan horta haye ilaa saawaad iisoo eegeysa ahaa marka waa annagaa isku xirayna bacdeenna Haye, Barnaam- bacda bacda marka hadda adiga may kugu xidhanta abse aniga maya barnaamijka xiisaha leh adaaba yidhi marka waa isla saarannahay doonta waa barnaamij xiise leh sida annaga nala tahay dhegeystayaal fara badan ay mara ka yihiin mar haddii waraaqahooda aanu akrinayno heese dabacsan aanu u saarayno oo ku dhowaad saacad waqtigeenna ka mid a aan la qaadanayno saaxiibada waa barnaamij aan isleenahay dhegeystayaasha wuu u qalmaa waataa warqadda ugu horeysa aan soo qabtay waxay ka timid hooye faadume axmed xirsi iyo hooye nasro cabdulaahi cali iyo aabe bashiir muuse cabdiraxmaan iyo dhammaan qoyska ilmo bashiir muuse baa la yiri iyo maxamed axmed xasan ah, aw cabdi iyo cabdiraxmaan axmed xasan aw cabdi warsan axmed xasan aw cabdi iyo jamaal xasan aw cabdi iyo cabdiraxmaan xasan aw cabdi iyo dhammaan reer aw cabdi shaafici maxamuud ismaaciil faa'iso dayib axmed iyo suleybaan axmed shire gey waa saleebaan axmed shire gaayga buu ku magac dheeryahay baa layiri dhammaan dadkaasi waxay tahnid aroos kal iyo laaba u dirayaan arooska baa la yiri mudane maxamuud axmed xasan aw cabdi iyo marwo seynab bashiir muuse oo sagaalkii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo toban ku aqalgalay baa la yiri magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen in ay noqdaan kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray hooyo nuurto maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen cumar cabdulaahi iyo maxamed bayuuq iyo maryan cabdi iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo hindiye dhaqane iyo waxay yidhahdeen salaad guurdoon iyo maxamed axmed iyo muslimo maxamed dhammaan asxaabta waxa ay taniid meher ay u dirayaan cabdi carab iyo waxay yidhaahdeen dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay u diraan cabdi carab iyo waxay yidhahdeen afadiisa faadimo maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay xerada ifatu ducadana waa dhankiina meherkaasi waxaan leenahay ha idin rorsado guur qayr qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo iyo bashbash iyo barwaaqo leh aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahim oo barnaamijkii xiisaha lahaa inuu xiise leeyahay waxaa caddayno ah oo marag madoonto ah anidhadiyo ceeryaan hay oranka dhaanse dhalanteed kuwa mida aniga Iga dhaadhacayn.
dhaadhacaynine mar haddii dhalanteedna aan u hayno oo maalinba aan heesaha marba dhinac ka abaarayno kuwii ay loobeen kuwa la- ay la hayaan kuwo fara badan heesa marka dad hore oo waxaad leedahay eh, heesahan iyo waxaan mar hore ugu dambaysaa madaxa la soo kacaya aad iyo aad dhalanteed codadka baxsan hibe maxamed iyo xasan diriye
nimu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maayo sida dhowr habeen qaday dhafuradooy nimu dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maayo sida dhowr habeen qaday dhafuradooy wadhaawacaagi waxana la dhuubtee wadhaawacaagi waxana la dhuubtee markiyaan ku dhowraba dhibbaay kordhay markiyaan ku dhowraba dhibbaay kordhay ninkii dhiiranaan jiray waktigaa dhantaalo dhaxaani taalkay amba dhabanaday ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaan dhaxaani taalkay amba dhaanaday dunyo laxadkii wax ku dheefi waaye dunyo laxadkii wax ku dheefi waaye hadarkugu ma dhafine dhadhabay horyaali hadarkugu ma dhafine dhadhabay horyaali
waa hagaaga dhalanteed iyo codadkii hibe maxamed iyo xasan diiriye faaraxinta sadaanka gudubno dhammaalkana caasho wuxuu ku bilowday caashucuud iyo daanduray waan idin salaamaynaa ee, waxaana aan kala nahabay yidhaahdeen cabdiraxmaan kuulow iyo cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow iyo yuusuf aadan kuulow iyo aadan cabdiraxmaan xasan iyo waxay yidhahdeen cali cabdiraxmaan xasan iyo madnuur baryare iyo waxa ay yidhaahdeen aadan macalin isaaq iyo xaafow maxamed iyo mursal cali qoryow iyo xaaskiisa maryan isxaaq dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga baydhabo bardaale iyo meelo kale oo dunida ah maxamed cabdiraxmaan garey iyo waxay yidhaahdeen afadiisa ruqyo isaaq nuur oo wiil ugu dhashay gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana wiilkaas loo bixi yidhaahdeen cubayd waxaana ay leeyihiin ducada idinka lee waaye cubayd waxaan leenahay soo barbar allah kaa dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna amiin ayaanu raacinaya warqadan aan soo qabanayo ibraahim waxay ka timid waxaa la yidhi adeera maxamed siciid bulxan xaaskiisa iyo caruurtiisa ilmo cismaan siciid bulxan iyo caruurtooda ilmo muuse siciid bulxan iyo caruurtooda ilmo ciise siciid bulxan iyo caruurtooda eedo ruun siciid bulxan iyo caruurteeda eedo aamino siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eeda shamis siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo khadiija siciid bulxan iyo caruurteeda iyo maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii baa layidhi cabdi giire iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo meherkoodu ka qabsoomay baa layidhi magaalada hargeysa maanta baa layidhi had ibraahim maanta mar haddii la dhahdo waa maantadee maantadan sabtideenu joognaa ma tii shala ay soo direenba ma tii ka horeysay marka maanta la yidhaahdo waa goorma maanta maalin kastay noqon kartaa marka haddii warqadiina aanay taariikh lahayn hadday taariikh leedahay waxaan leeyahay maantadaas waan garan lahayn maalintay ahayd maogtahay marka fiican.
marka maanta baa la yiri marka maantada maantadeedan ku daynaynaa maantadayda aan ku dayna iyagaas og lamaanaha waxay kala yihiin baa la yidhi waa amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil meherkoodu waxau ka dhacay magaalada hargeysa waxaay leeyihiin isku raaya ubad kheyr qabana eebbe ha idinkala siiyo aamiin waxay yidhahdeen waxaan sidoo kale hambalyo aan u diraynaa waa isla asxaabtan soo akhriyey xamdi yuusuf nuur iyo siciid jibriil xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay hargeysa bay yidhaahdeen iyaguna isku waara bay leeyihiin ubad kheyr qabana rabba ha idinkala siiyo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ayaan axmed diiriye xasan maxamuud cabdixamiid faarax cabdifataax faarax barre iyo mawa faarax barre iyo cabdinaasir faarax barre iyo reer xuseen xirsi waxayna taaneed u dirayaan nasre faarax barre iyo maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay virginia waxaana ay ugu duceynayaan arooska inuu ubad khayrqaba eebbo kala siiyo ayna kala kulmaan nolol bashbash iyo barwaaqa leh aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa gorme kugu dambeysay codkii axmed shariif kilar iyo heestii yaab goor igu dambeysa ma aqaan sababtoo ah inaan maqle xataa ma hubo laakiin haddaad ku haysto waa laga yaabaa inaan garto haddii magacaan ku garan waayo luuqda maad igu fahansiisid aniga iyo dhegeystayaashaba aan waa yaabaye yaabaye axmed shariif kilar waa intaas uun baan maaragtay aad ka xasuusataa
soo dhashee alla yacwaaye alla yacwaaye kan iigu soo dhintaya yaxyax iiga keentee
hooyayaal yoola iga soo dhasheenatiinu yoomaaye warkeeda yeelaaye yatiinu yoomaaye warkeeda yeelaaye iigu yaqiiniseyaahi an iga raacde iga raacdaye yartiinu yoomaaye warkeeda yeelaaye yartiinu yoomaaye warkeeda yeelaaye iigu yaqiiniseyaahi an iga raacde iga raacdaye mayaree jaceylkaan inta iigu haayo yeeryeerayee iga soo yasiree halo waa yaabayee waan iska yaabayee alla yaxaaso alla yaxaaso an yaree nafkiisaan ku dhacee anyoonka yombashaal yaqaan oo yaqaan wabiyaan la yabaaxaye alla yaxaaso alla yaxaaso an yaree nafkiisaan ku dhacee anyoonka
waa hagaag yaab iyo codkii axmed shariif xasan kiilar haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasho aan kaa hormaraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo yuusuf cagabiyood iyo habaryar canab yuusuf cagabiyood iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen habaryar nadiifo yuusuf cagabiyood iyo caruurteeda iyo habaryar maryan yuusuf cagabiyood iyo caruurteeda iyo habaryar casli yuusuf cagabiyood iyo caruurteeda iyo habaryar muraayad yuusuf cagabiyood iyo caruurteeda iyo faadumo cali barre iyo caruurteeda xaliimo cali barre caruurteeda iyo yuruba cabdiwaaxid iyo caruurteeda iyo abti cali yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo abti cabdulah yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen abti nuur yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo abti rafle yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen abti faarax yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo aabe xuseen wacays iyo waxay yidhaahdeen farxaan xuseen wacays iyo siciid xuseen wacays iyo cawaale xuseen wacays iyo siciido xuseen wacays iyo dhammaanba reer wacays cusmaan iyo saacid siciid cumar iyo axmed siciid cumar iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer siciid cumar iyo faadumo siciid jaamac iyo caruurteeda dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan garawe boosaaso qumbax iyo waxay yidhaahdeen gaalkacyo etoobiya maraykanka yurub australia sacuudi arabiya kenya uganda iyo meelo kale oo caalamka ah waxayna tahniyad u dirayaan saacid xuseen wacays iyo xalaawi axmed warsame oo gabadh ugu dhalatay magaalada gaalkacyo gabadhaasna waxaa loo bixiyey xaliimo sacdiya waxayna leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed baa anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinaya warqadanna waxay ka timid asad nuur faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan xoosh iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa shirwac cumar arkijiray iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qaasim maxamuud barkhad iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdi xakiin xasan yuusuf quulle xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi wadaadiyare libaan xamaal iyo cabdisalaan idriis iyo sharmaarke siciid qalinleh maxamed obsiye cabdulaahi faarax iyo xasan maydhane baa layiri dhammaan dadkaas oo dhan baa layiri waxa ay joogaan wadanka faransiiska waxaanay hambalyo u dirayaan carab cabdulaahi cabdi iyo nimco xaashi daahir oo sideedii bishan meherkoodu ka dhacay magaalada boorama ilaahay ha ka dhiga bay yidhaahdeen kuwii isku khayra ubad wanaagsan oo khayr lena kala hela aamin dhinacii heesaha caasho xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesta kale ee dhegeystayaashan aan usoo qabanaynana waa waxaan soo qabanaya brinow hees lagu magacaabo markaan dawga eegana haye calaamatu su-aal Ah, calaamad su-aal baa saaran markaan dawga eegana hee hakadba halkaasi ku jira waxaan ka sugaynaa cabdulaahi cumar xarago iyo zaaremir
inawaaladuna waalid laga ducaysta dadadka lagu aroosa ama cashaqa dira midugta ku dhacshay waxaad kula dekaysaa markan dooga eegnaana markan dooga eegnaana dumar qabido shara dumar qabido shara dibad meerku wawci markan dooga eegnaana markan dooga eegnaana dumar qabido shara dumar qabido shara dibad meerku wawci jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse sidan duuga ka doorse sidan duuga Ooh, idi idi idi idi idi idi ka doorse sidan duuga ka doorse sidan duuga Ooh, idi idi idi idi idi idi waa inaad u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa ahaha
adantaba iga haye sida doqonta luuro iga doontay
dima aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay dalag iyo nasiibka ah
adandaba iga haye sida doqonta luu hiro iga doontay hadalkee
dayma aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay dalag iyo nasiibka ah markan daacadeegnana markan daacadeegnana doolaha libaaxiyo كلها لباحيو دمع ولا نهربو مركان دا عادي جنانا مركان دا عادي جنانا تقول لها لباحيو تقول لها لباحيو دمع ولا نهربو جعل كلها الصندق
markaan dawga eegana iyo cabdulaahi cumar xarago iyo saare mar intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray brofesor maxamed xareed cali iyo xaaskiisa aamine ladan axmed iyo caruurtooda waxa ay yidhaahdeen oo kale afaado maxamed xareed cali iyo bashiir maxamed xareed cali iyo xildhibaan salaad xareed iyo xaaskiisa ruqyo siciid muuse iyo caruurtooda oo kale ah cabdicasiis salaad xareed iyo faadumo salaad xareed iyo waxay yidhahdeen jawharo salaad xareed iyo xamdi salaad xareed iyo nasro salaad xareed iyo maxamuud salaad xareed iyo cabdirasaaq salaad xareed iyo zakariya salaad xareed iyo ayuub salaad xareed iyo aamine cali iyo saygeeda maxamed cali aadan iyo caruurtooda ibraahim xareed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abshar xareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo xareed cali waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan heestan ay la dhegeystaan doctor maxamed salaad xareed iyo waxay yidhahdeen dotoresa faadumo maxamed oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana eebaheeda kala siiyo aamiin aniguna aaminayanu raacinayo warqadanna waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaa waanu ka gudoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooye faadumo cumar maxamed iyo aabe xayir qaasim iyo xildhibaan nuur xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo hooye sareedo cali macalin faysal xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa canab cabdulaahi ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo cabdiyo maxamed xaashi iyo khadar nuur xaaji dayib waa dayibo bare caagane iyo faadumo mursal geedi iyo caruurteeda abti maxamed gurxan iyo abti cumar gurxan bishaaro xayir qaasim iyo cabdulaahi xayir qaasim dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi jigjiga doolowbay iyo degmada boholgaras waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdiqani xayir qaasim iyo marwadiisa baa layidhi nimco gurxan maxamed arooskoodu ka dhacay degmada boholgaras gaar ahaan baa layidhi xaafadda layidhaahdo tuulo bannaan ducada reerka cusubna waa xaggiina baa layidhi waa tahay degmada boholgaras buu arooskani ka dhacay gaar ahaan baa layidhi xaafadda layidhaahdo tuulo bannaan marka ducadiina dhinaceena loo soo tuuro ibraahino bal naga furo arooskaas allah ka dhigo kii eebe uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo badan waxaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa muna waxaa heestaasi ku luqeynaya cabdi shire jaamac joogle intaasi waxaan kaga gudbaynaa codkii cabdishire jaamac jooql iyo heestii muna dhambaalada ayaan dib ugu noqonanaa dhegeystayaashana dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe yuusuf nuur amare iyo hooyo waxay yidhaahdeen fayza muuse siciid iyo caruurtooda maxamed yuusuf nuur iyo cabdifataax yuusuf nuur iyo hibaaq yuusuf nuur iyo hodan yuusuf nuur iyo hinde yuusuf nuur iyo kawsar yuusuf nuur iyo dhammaan reer yuusuf nuur waxaanay jecel yihiin inay tahniyad hawada u mariyaan siciid jibriil xasan iyo xamda yuusuf nuur amare iyo waxay yidhaahdeen amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin dhammaantoodba isku waara aamin ayaa leenahay ibraahim annagana dhammaan inagoo isku duuban annagoo horkacayna dhammaan saaxiibada v o a gaar ahaan laanta afka soomaaliga waxaan hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa saaxiibkeen maxamed cabdi sandheere iyo xaaskiisa filson oo toddobaadkan wiil ugu dhashay gobolka virginia oo daris la ah magaalada tan washington inkastoo wiilkaasi magaciisa uusan welina soo gaarin haddana filson iyo saaxiibkeen maxamed cabdi maxaa u rajeynaysaa waxaan leeyahay wiilkaas idinkugu dhashay alexandria virginia haya xaafadii baa tagtay hadda isku xaafad baan nahayo xaafadda banaanka miya
waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis waxtara isla markaasna waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay waa tahay aamin ayaan iguna raacinayaa wiilkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada soo barbaara waraaqaha kale haddaan dib u jallecno dhowrka waraaqa gacanteeda ugu dambeeya mid ka mida waxa ay ka timid
waa tahay barnaamijka xiisaha badan halkahaan ku dhaafno saaxiibkay farjaroo agtayda fadhiya qodobka ugu weyn warkaan ka codsada hay-adaha dhinaca shaqaalaha u qaabilsan dowladda maraykanka ayaa u muuqda in ay dhibalanyaal u yihiin weerar kale oo dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday koox kombyuutarada u dhacda oo xidhiidh la leh dalka shiinaha ayaa la aaminsan yahay in ay mas-uul ka yihiin laba weerar oo dhinaca internetka ah oo lagu soo qaaday dalkan maraykanka inkasta oo xukuumadda shiinuhu ay iska fogeysay eedahan weerar labaad oo lagu soo qaaday xafiiska maamulka shaqaalaha ee loo yaqaano o p m ayaa kooxda weerarka geysatay waxay jabsadeen macluumaad aad u xasaas ah oo ku saabsan macluumaadka shaqaalaha ee ay soo baadheen soona gudbiyeen laamaha sirdoonka iyo milatariga maraykanka sida c i a iyo n s a xogaha shakhsiyadeed ee loo baahan yahay in la helo marka la doonayo in qofka shaqaalaha ah la baadho ayaa ah macluumaad ballaadhan oo ay ku jiraan xaaladiisa caafimaad intaas ayaan ku dhaafaynaa idaacaddii galabnimo si wadajira u daadiinayn anigoo cabdiraxmaan xuseen furey ismaaciil xuseen farjar intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.